anaga aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa runtii xaqiiqdii sidaad ku ahadale ee oola socotaan xaaladaha dalka ama aad u rabtaan inaad bulshadiina marka wixii aad aragtaan ee aad maaragtay aad bismigaan shil u gaarsiisaan haddii aan u soo gudbo su-aashaada aad sideed u aragtaan heshiisyada puntland keliya ma ahe maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay wada gaareen ee ku saabsana arrimaha doorashada runtii waa wax la soo dhaweeyo bulshada soomaaliyeed waa waxay soo dhaweynaysa weeye ka gaar ahaan anugu ka shaksi ahaan ka maxamed ahaan gaarana waan soo dhaweynayaa maxaa yeelay ummadda soomaaliyeed mar walba wada jirkeeda iyo midnimadeeda iyo wada socodkeeda ayaa maslaxada iyo wanaagu ku jira haddana iyadoo xilli kala guurana ku jirta oo xilli doorasho ay isu diyaarinaysa marxalado adagna ku jirta in ay haddana ay ama khilaaf uu jiro ama lasii kala maqnaado waxaad leeyahay maslaxadda bulshada iyo maslaxadda qaranka iyo maslaxadda shacabka midna ma aha marka waxaan leeyahay shaksi kasta oo muwaadin oo soomaaliya waxaan leeyahay waa wuxuu ku farxo waana wuxuu soo dhaweeyaadeen waana soo dhaweyna aad iyo aad baanaan u taageersana waa gartay heshiiskaas waxa uu dhigayaa in doorashadii ay ka dhacdo kismaayo oo xildhibaanadii lagu soo doorto sidoo kalena madaxweynaha jubbaland axmed madoobene dhowaan waxa uu sheegay khudbad uu jeedinayay ilaa ciidanka dowladda federaalka laga saaro gobolka gedo in markaa doorasho xildhibaan aanay dhici karin marka ka siyaasi ahaan ee kasoo jeeda gobolkaasi gobolada jubbooyinka sidee baad arrinkaasi u aragtaan ee mudane maxamed ismaaciil runtii arrintaasi waxoogaa waa arrin ay su-aali ka timid oo ay bulshadu isweydiisay waaye dabcan mudane axmed madoobe ee hadda gobolka isaga aabow ah isagaana waalidu ah isagaana hadda siyaasiyiga maarta siyaasadkii iyo mas-uuliyaddii iyo xilkii isagaa ku matala waxaan leeyahay dabena de waa gobol weyn oo jubbaland ka tirsan oo maaragtay reer jubbalana waxaan leeyahay wixii tabasho ah oo jirajii layda xag dowladda hayd haddii la dhamaystiray oo la xalliyey waxaan leeyahay kaana inuu madaxweynuhu xallin doono unbaa rajayn doonaa haddii ilaha yidhahdaa rajaynaynaa ana rajaynaynaa in la xalliyo oo wada tabashadeedu waa aad iyo aad bay jubbaland iyo maaragtay shacabka soomaaliyeedba ayay daan u tahay waxaana rajaynaynaa mar haddii hawlihii kore ee isaga iyo jubbaland iyo dowladdu ay ku kala aragti wanaayeen haddii la xaliyo iyadana in la xallin doono saddex yarna loo xallin doono si dhaqsaana loo daaweyn doono ayaanu rajaynaynaa ilaahay dankiis taasaana ku baaqaynaa waxaana leeyahay runtii dadku waana kala aragti duwanaan karaan waana maaragtay fikirka waana lagu kala duwanaan karaa laakiin wax walba waxaa ka habboon inaan laga dhigin maaragtay wax la buunbuuniyo oo la weyneeyo oo in lagu kala guurayo oo lagu kala tegayo oo maaragtay meesha dhibaata iyo mashaakilu ka socda inaan laga dhigiyo in laga dhiga ma aha waxaana leenahay ruuxu maaragtay madaxweynuhu haddii wax jiro oo cillada uu tilmaamo macnaheedu ma aha inay isaga iyo dowladda dhexe ay kala tegsan yihiin ama la kala guurayo marka waxaan rajaynaynaa qabashadii jirtay ee dowladda dhexe haddii la xalliyey qabashada maaragtay jubbaland dhexdeedaana in la xallin doonaa rajeynanaa ilaahay arrintoona ay si fudud ku dhammaan doonto si fududna ay doorashadaas ku dhici doonto